zakariya cumar aad baad u mahadsan tahay ciidamada gumaystaha yuhuudda ayaa subaxiyooday ilaa gelinkii dambe maanta waxay saarxandarra u beegsadeen madaaris ay ku sugan yihiin dadaad u fara badan oo barakacyaasha ka mid ah waxaana ku sheeday duqaymaasi u xushlimada tobannaan ruux oo shacab ah madaarista ay beegsadeen ayaana waxay ku kala yaalaan azaytuun deerilbalax albureej iyo beytillaayiyah sidoo kale magaalooyinka rafax annuseyraad khanyunis iyo jabaaliya ayaa waxay ciidamada gumaystaha yuhuuddu ka geysteen duqayma aan loo meeldayin iyagoona halkaa ku dilay dadgaarayo kow iyo labaatan ruux una badan dumar iyo carruuran waxba galabsan fatahaadu ku dhuftay waddamada dariska ee maleesiya iyo tailand oo ay ku dhinteen dad aad u badan waddamada tailand iyo maleesiya oo xilo roobaadkani martigeliya fatahaada aad u xoogan ayaa waxay warbaahinada caalamku warinaya inay ku baxeen dad aad u fara badan islamarkaana ku dhaqan waddamadaasi daadadka ka dhashay biyaha roobka ayaa waxaa ku dhintay sida la warinayo in ka badan soddon iyo shan ruux oo kasoo kala jeeda waddamada maleesiya iyo koonfurta tailand sagaal iyo labaatan ka mida dadkaas ayaana waxay ku dhinteen koonfurta tailand halka lixda soo harteen ay ku dhinteen waqooyiga maleesiya wakaalada wararka ee faransiiska oo soo xiganaysa xukuumadda tailand ayaa waxay sheegtay in fatahaadahani bilowday dhammaadka bishaynu soo dhaafnay nofembar ay ku barakaceen wax ka badan boqol konton iyo shan kun oo qoys wasiirkii hore ee dagaalka maamulka yuhuudda oo sheegay in waxay ka wadaan khaza wayahay dembi dagaal mooshin yaalon oo ah wasiirkii hore arrimaha dagaalka ee maamulka gumaystaha yuhuudda ayaa wuxuu ka shanqariyeen waxuu maamulkiisa ka wada marinka go'doonsan ee khaza u yahay dembi dagaal iyo sirsifeen hadalkan ayaana muujinayeen maamulka yuhuuddu si cad u qirtay waxa gumaada uu ka wada marinka go'doonsan ee khaza wargeysyada caalamku ay ugu horeeyaan kuwa ka soo baxa gudaha maamulka yuhuudda ayaana waxay sheegeen in hadalka wasiirkan uu yahay mid sax ah marka si weyn loo eega waxay geysanayaan wasiirada xag jirka ee maamulka netanyahu ka tirsan madaxweynaha kuuriyada koonfureed ayaa xalad milatarigeliyey dalkiisa wararkii naga soo gaaraya waddanka kuuriyada koonfureed ayaa waxay ku waramayaan in madaxweynaha waddankaas uu dalkiisa kusoo rogay xaalad dagaal islamarkaana heegangeliyay militarigiisa madaxweynaha dalkaas ayaana arrintan u sababeeyey inuu qayb ka yahay qorshaha waddanka looga badbaadinayo shuuciyiinta waqooyiga kuuriya oo raba inay dalkaasi ka takhallusaan hadalkan ayaana mid kedisa ku noqday guud ahaan dadka ku dhaqan waddankaasi lix ka mid a xisbiyada mucaaradka ee dalkaas ayaana baarlamaan ka horgeeyey mooshin maamulka xayuubin ah oo madaxweynaha xilka looga qaadayo inta badan baarlamaanka ayaana ka soo horjeestay xaaladuu waddanka geliyey madaxweynaha jenaraal sar oo ka tirsan ciidamada xabashida etoobiya ayaa ku biiray jabhadda mucaaradka ee fano abera azanow waa sargaal sar oo ka tirsan wasaaradda dagaalka ee xabashida etoobiya ayaa wuxuu sheegay isagoo wareysi bixinaya inuu ka baxay nidaamka abiy axmed islamarkaana uu ku biiray maleeshiyaadka maxaarada ee faano loo yaqaano ninkan ayaa wuxuu ahaa madaxii kala furfurka walxaha qarxa ee dowladda etoobiya waxaanuu si gaar u qaabilsanay inuu haraadiga walxaha qarxa ka nadiifiyo deegaanadii lagu dagaalamayay gobolka tigrey ee waqooyiga etoobiya waxaa keenay goosashadiisa inuu ku sheegay in muddo laba gooraa lagu xidhay xabsiyada ay gacanta ku hayaan sirdoonka dowladda xabshida islamarkaana si daran halkaasi loogu tacdiibiyey tiro badan oo ka mid ah saraakiisha ciidamada ee maamulka abiy axmed ayaan horey ugu goostay jabhadda mucaaradka ee fano ugu dambayntii xukuumadda moscow ayaa gebiyahaan diiday in wax wada hadal xabad joojina ay la gashay ukrein si loo soo afjaro dagaalka dowladda ruushka ayaa arbacadii maanta sheegtay inaysan jirin wax wada xaajood ah oo laga hadlayo sidii loo soo afjari lahaa dagaalka ukrein iyadoona sheegtay inay dagaalka sii wadi doonaan ilaa ay guul taariikhiya ka gaaraan afhayeenka kremleenka ayaa sheegay in dalal dhowra ay diyaar u yihiin inay martigeliyaan wadahadal nabadeed oo u dhexeeya ruushka iyo ukrein wuxuuna sheegay inaysan jirin wax wadahadal ah oo ay la galayaan ukrein isagoona carabka ku adkeeyay mowqifka adag ay moscow ka leedahay dagaalkan wararka caalamka dhegaystayaal caawa waanaga intaa